markaas aad ula socoto wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya ka dhexeeyey way istaageen sababtuna sidaad ula socota ay ahayd inay kusoo dareen xubno reer somalilan jirka waxyaabaha ugu waaweyn aanu kala hadalnay safaaraha safaaradaha faraha badan aanu aragnay waxaa inaan u sheegno sida wuxu dhaceen inaanu dhinacayaga uga warrano sidaan u diidnay inaan uga qaybgalno shirka oo aan war khardan loo siinin oon warka saxaa siino aada iyo aad bayna ugu garaabeen waxaanu u sheegnay inaan hore ugala hadalnay ka afeef dhiganay inaanay kusoo darin shirarka laga ka dhex socdo labada wadan dad u dhashay dadka somalilan sidaa awgeed baan u diidnay markaa dadkii aanu la kulanay iyo safaaradihii faraha badnaa waanu ku qancinay inaan waxaan ku kacnay ay wax saxa ahayd way noo garaabeen iskuma ogeen bay yidhaahdeen fariintaa horteed baanu ka afeef dhiganay safaaradda turkigu fartay ka saartay braadarka marka waxaa ahayd ulakac ay rabeen inuu burburo wadahadaladu caalamkana waxaan u sheegay somaliland inay daa'iman diyaar u tahay hase yeeshee aanan mar dambe la fadhiisanayn ayadoo aan la dhex gelin waxaanu ka codsanay caalamka in la isugu kaa yimaado in nala dhex galo in uu mediation dhaco oon si u kala ababaxno wanaagsan oo walaaltinimo ah waa dhab oo shalay waxaa markaana etoobiya la kulmay wasiir wasiira dowlaha wasaaradda khaarijiga ambasadar burhano iyo waxaa kaloo la kulmay wasiira dowlaha xagga ganacsiga horumarka qaabilsan ee aynala seexday memorandamkii aynu etoobiya la seexanay axmed shide wasiirka iyo dowladda etoobiya waxaan doonayay uqliyo inaan ka wargeyno wixii dhacay inaan lalaba wadan oo wadla socota cilaaqaad walaaltinima naga dhaxaysa wadanaynu jaarnahay wadanayn waxyaabaanu qaybsana weeye marka waxaan ugu muhiimsanaa kala hadlay wasaaradda khaarijiga inaan u sheego wadahaladean nairobi lalahayn dowladaha kala gedisan iyo sidii ay waxu dhaceen markii turkiga aanu tagnay iyo si aan ugu sharaxno qadiyadayada iyo in maanta dadka soomaaliya ay anakoo niyad wanaag iyo walaaltinimo iyo wanaag ku tagnay ay ku talagaleen inaan shirka waxba ka socon ayagoo in baadan lacagta jiidayay ayagood wado inaana diyaar u ahayn wadahadallo oo raba inay maaragtay burburiyaan iyo sidaan ulaha ugu sheeganay etoobiya inay arrinkaa degdeg wax uga qabato oo u gasho waayo waajib baa ka saaran waayo dhib cidina maaragtay regionka ka dhaco marka waxaan doonaa u sharaxno dowladda etoobiya iyo dowladaha kale ee jaarka lahayba dhibaatada ka dhacday halkaa iyo sida ugu dhaqsaha badan ay noo dhexgeliyaan ninkii soomaaliya